dhalinyaradan oo ku nool magaalada beledweyne ayaa nadiifiya gaadiidka nuucyadiisa kala duwan iyagoo isticmaalaya qalabka labaajooyinka sida matooro tubooyin biyo iyo sidoo kale waxyaabo kale shaqadan ayay dhalinyaradan ka helaan nolol maalmeed ku filan qaar ka mid a dhalinyaradan ayaa radio beerluul uga waramay sida ay u shaqaystaan bajaadaha iyo baabuurta waaweynka adiga waa dhaqnaa waxaa isticmaalnaa sida tubadoo kale sida shaambadoo kale sida oomado kale sida matoorkoo kale afar sano shan sano waa ka shaqeeyaa ayadoo magaalada shaqo badan ay dhooban tahay waxaa gu dhaliyey inaa ka shaqeeyo micnaha sababtoo shaqooyinka kala badanaa aniga labaajadaasaa ka fahma micnaha haddana saaxiib marna waxaa dhaqnaa baabuurta yarka sida raaxada baraabi kasta noohada sida bajaadaa badanaa bajaadaa dhaqnaa laakiin marna xoogo basha iska taa sida jimcadoo kale khamiistoo kale jimcadii khamiistoo kale waa bash waa meesha laakiin meelaha maalmaha kale waa ada xoogo iska dansantahay barashadeeda waxaa iska fudud waa aniga barashadeeda kuwa waxaa bilaabay baabuurta markaa lasoo dhaqo oo dhulka la keeno ee dhalaalinaya kabacda haddana waxaa ku xiji buufis markaa baabuurka lasoo istaajiyo oo labaajo u baado aasaartaa ka dejinay daaqadaha fura waa buufinaya gudaha dhanaasoo buufinaa aaryo matoor oo jangafaa la kicinayo aaryaa lagu buufinaa gudaha kuwadoor aaryaa lagu soo buufinaa marka aaryadaas lagu soo buufiyo oo gudaha boorka laga soo dhameeyo kabacda haddana la saaraa dhagax labaajada biyaha lasoo kicinay waa la dhaqaa aaryadaasaa ku xiji dhalaaliska haddana oomaa ku xiji oomadaasa cabaar ka shaqeey ka shaqeey ad tubadaanaa barti tubahaya baabuurta anaa caada u dhaqaa shaqadan wallaahi wax oo dhib saasayna ma kala kulmin baabuur nooc ii yimaada baabuurta raaxada nooyin barobugsi braado leelo baabuur weyweyntan oo jeenaha andhameedlayaasha kaantarada wixii macalabajaad haddii imaata madeena waa dhaqaa labalugleha u yar waa dhaqaa shaqadan ayay dhallinyaradan uga maarmeen in ay ka tahriibaan dalka inkastoo ay jiraan dhalinyaro badan oo shaqo la-aan ah kuwaasi oo ku nool magaalada islamarkaasina aaminsan in aysan kasoo bixi karin shaqooyinka qaar